waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
taliyaha ciidanka biliiska soomaaliyeed sarayagaas cabdi xasan xijaar ayaa si adag uga hadlay xaaladda ammaan ee dalka xijaar oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa sheegay in amniga dalka uu marayo meel aad u xun islamarkaana la diidan yahay sida uu yidhi in la ilaaliyo ammaanka shacabka taliyaha ayaa carabka ku dhuftay in la qarxiyey kaamirooyinkii lagu xiray jidadka muhiimka ah ee lagula socon lahaa dhaqdhaqaaqa sidoo kalena la dilayo injineerada dhisaya jidka isku xira magaalooyinka muqdisho iyo afgooye ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale taliyaha biliiska ayaa intaa ku daray in lagu soo duulay amniga dalka islamarkaana laga soo galo xadadka iyo hawada siduu hadalka u dhigay
dalkeenna amnigiis waxaad u malaysaa in lagu soo duulay ama xuduudda ha laga soo galo ama dawrada ha lagu yimaadee dalkeenna amnigiis waa lagu soo duulay amnigiis dalkeennu meel xun buu marayaa inaanu marka labadaa hay-adood wada shaqeeyaan muhim waay waxaa la diidan yahay oo hadda la diidan yahay dadka amnigiisa in la ilaaliyo muxuu ahaa kaamirooyinkii lagu xiray wadooyinka in la qarxiyaa la gaaro dalka hore markiisaa la diidan yahay wadaa la dhisayaa oo hadda wadooyinkaan dhisanayna injineeradaanu keenay baa la qarxinayaa waxna loo dhigayaa iyagiina la dilayaa waxaa la diidan yahay ummadda tan soomaaliyeed inay xasisho oo amni ku noolaataa la diidan yahay oo lugaheeda ku istaagto marka amnigaa waxaa naga saaran xil weyn baa naga saaran hay-adda socdaalka dalka dadka soo gelaya inay kontaroosho buliiskuna amniga gudaha iyo iyagu gacan siinayo ay wada shaqeeyaan aada iyo aad bay muhiim tahay dalka kan annaga iska leh amnigiisana annakuuna saaran yahay isagoo ka hadlayey hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha waxa uu taliyuhu sheegay in nidaamka iyo sharciyada shaqo ee la dejiyey ay dhibaato ku tahay dadka qaar oo uu xusay inaysan doonaynin isla xisaabtan iyo maaraynta shaqada ama qorshaha hadda idinka aad taliyaha hogaanka hay-adda muxuu ahaa socdaalka iyo jinsiyaduhu diyaarinay qorshaha u diyaarinayo waa qorsho xisaabtan waay qorsho dadaan qorsho lahaynoo iska socda waktigeedii waa la dhaafay hadda waxaa leenu joognaa wakti la xisaabtamo wakti hanti ahaan shaqo ahaan reformka waxaa ka mid ah anaka saldhig walba qofka ku qoran waktiguu yimi iyo waktiguu ka baxay in loo shaqeeyo dowladda booliisku ka shaqeeyo waktiyadii loogu talagalay intii loogu talagalay inuu shaqeeyo oo la ogaado nin walba meeshii uu joogay waktigii loogu talagalay inuu shaqeeyo reformkaas waa reform dhib badan wax kasta oo aada isbedel ku samaysana waxaad kala kulmaysaa dhibaato muxuu ahaa dad bay danihiisa ka hor imaanaysaa dad bay danihiisa ka hor imaanaysaa dadkaasaa qaylinaya dadkaasaa muxuu ahaa waxay barteen oo weligood wadeen bay rabaan inay weli kusii socdaan marka waxaa la rabaa mas-uuliyiintu adkaysi inay ulahaadaan waxaa ka imaanaya reactionkaas oo aan rabin horumarkaa in la gaaro aan rabin waddo in la sameeyo aan rabin in la toosiyo maamulka iyo maareynta shaqada taliyaha waxa uu hoosta ka xariiqay in magacaabista hogaanka ciidanka biliiska hadda kadib loo soo mari doono imtixaan adag oo ay qaadi doonaan heedo kala duwan sida uu yidhi
waxaanu gaarnay hadda qorshaynay hogaamada taliyuhu iska magacaabi jiray hogaan hebel taliyaha loo magacaabay imtixaanaa loo gelaya annaga imtixaanaan dejinay nin allaale ninkii doona buliiso wax isku ogow imtixaankaad gelaysaa imtixaankaas ninkii gala oo weliba annaka aanaan qaadane hay-ado badana qaada hay-ado badan ay qaadayan ilaa shan hay-adood oo kale ayaa imtixaanka dejinaya oo qaadaya annagu magacyadaanu geynaynaa waxay ka mid tahay reformka si qofka bob meesha loo dhiibayaa uu yahay qof ka bixi kara xagga ammaanada iyo xagga aqoonta labada reformkay ka mid tahay marka waxa waxaa loo sameynayaa si kastaba magaalada caasimadda ee muqdisho iyo duleedka ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay dil qorshaysan iyo qaraxyo iyadoona qaraxyadaasi inta badan loo adeegsaday shaqaalaha iyo injineerada iyagoo ajaaniibta ah ee ku howlan dhisidda waddada isku xirta magaalada muqdisho iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s magaalada muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali